kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka bandhiga v o e da ee toddobaadkan dalka baraaziil oo ku yaala koonfurta qaaradda ameerika waa ganjeelka ay muhaajiriin badani ka soo galaan dalkan maraykanka waana rajada koowaad oo dad badani ay qabaan in lagu qaabilo qaxooti ahaan lagu caddeynayo in dalkaasi ay soo galeen mararka qaarkood dadka qaxootiga ah waxa ay wataan dalkugal dalalka afrika ay kaga soo safreen iyo eshiya xataana waxaa dhici karto in qofka uu wato wadanka uu u dhashay baasaboorkiisa midaan ahayn dhallinyaro soomaali ah oo fara badan oo wato baasabooro dalal kaleeto ayaa ku go'doonsan garoomada dalkaasi baraaziil oo ay rabeen inay kaga soo tallaabaan dalkan maraykanka waana qodobka aan ku eegi doono barnaamijkeena bandhiga v o e da ee toddobaadkan eeraboodka magaalada saybool ee dalka baraaziil waxaa ku xayiran dhallinyaro aad u fara badan oo soomaali ah oo ka mida boqolaal muhaajiriina khadka telefoonka ee dalka baraaziil waxa aan kula hadlay mahad weheliya raan oo ka mida dadka u dhaqdhaqaaqa jaaliyadda soomaalida ee halkaasi wuxuu ii sheegay in dowladda baraaziil ay soo saartay dhowaantan sharciyaha kiyey in ay qaabisho dadka soo galootiga ah ee magangelyadoonka ah inay ka helaan fiisooyin dalkaasi kumanaankaasi muhaajiriinta ee soomaalidu ay ka mid tahayna waxa ay taasi ku keentay in eeraboodka magaaladaasi lagu celiyo islamarkaasina laga cabsi qabo in dib waddankoodii dadkaasi loogu celiyo haddaba dhallinyaradan xaniban ayaa qaarkood ku jira xarumo la geeyey si markaasi loogu sii haya halkaasi waxayna ii sheegeen in xataa laga cabsi qabo in laga fakarayo wakhtigan in dib loo celiyo dad badan oo isugu jira nepalian hindi iyo sidoo kale kuwa haysta dhalashooyin kala gedisan oo afrikaan ah ayaa ku jira gudaha garoonka magaalada saybol waxaana ka mida dadkaasi cabdiraxmaan daahir maxamed oo ii sheegay in uu soo maray ugu yaraan laba wadan oo koonfur afrika iyo kenya ay ka mid tahay ka hor inta uusan sagaal cisho ka soo degin ka hor dalka baraaziil waxa uuna wataa baasaboorka kenya laakiinse wuxuu ii sheegay in qoyskiisa iyo asaguba ay ka soo jeedaan magaalada dhobley ee gobolka jubbada hoose waxaa ku suganaya eeraboorka brazil ee sao paulo waa tahay bal iiga waran eeraboodka maxaa kugu xanibay meeqa cisho ayaad joogtaa eeraboorka waxaa igu xanibay waxaan dowladda oo brazila soo soo bixisay amar inay qaxooti dambe ay aqbalinin anna waxaa kamid aha dhalinyarada soo taariigeysa oo dhinacan usoo socotay maalintii oo ay soo bixisay wareys warbixintaas maalintii soo bixisay aniga diyaaradda soo saaraa labaatan lixda labaatan toddobada imaaday saasta u maana anagiiyo dadkii oo la socday oo gaarayso soddon iyo sagaal isku jirno soomaali iyo labaatan soomaali iyo dhowr kale oo oo african iyo qolo nepaalis ah waxay nagu soo xirteen qeybta oo airlineka ee nagu dheheen mise deportation aadaysin mise connecting flightka u socoteen oo transad ahaana meeshan kusoo maraysan aadaysin waa garta kadib nimanka u n t iyo nimanka xuquuqda insaanku dooda la dadoodeen waxayna ku buush gareeyeen inay dadka la fasaxo oo la siiyo asalem sika waxayna maxkamadda fasaxday soddon soddon ruux inay siiso asalem soddonka ruuxay naga qaadeen oo ku jirta soomaalida dhammaan waxaan isku soo harnay aniga iyo sagaal kale oo ku jiro anigoo ku ah sagaal ah wallaahi kulley ma ogey sababta laiga reebay anaa nagu yaraa anaa ugu yaraa dadka soomaalida oo dhalinyarada ahaa taariibaysay dhalinyarada soomaalida ah ee iyagu ka mid a dadkaasi magangelyo doonka ah ayaa ku safraya badankood baasabooro isugu jira kenyaan iyo etoobiyaan iyo dalal kale oo afrika ah arrinkaasi oo mararka qaarkood adkeynaysa in dowladda baraaziil ay dhallinyaradaasi u aqoonsato xataa in ay yihiin soomaali maadaama waddanka soomaaliya dhibaatooyin ay ka holcayaan dhallinyaradan aan lagu celin karin anis xuseen axmed waxa uu ka mid yahay dhallinyarada ku sugan isla gudaha eeraboodkaasi saimbol waxa aan weydiiyey bal inuu ii sharaxo xilligan xaaladda uu ku sugan yahay waxaan imaanay lix iyo labaatankii bisha ayada oo barnaamij ay soo saareen dowladda brazil laakiin anigana aan u soconay dad magangelyadoon ah south africa ka soo baxnay lix iyo labaatankii bishan saasaan brazil ku imaanay anaga oo magangelyadoon ah waa hagaag bal waxaad iga warantaa marka maxaa meesha lagugu celiyey kula tahay wallahi macnaha barnaamij dowladda ka soo baxay oo la leeyahay oo lix iyo labaatankii oo soo baxay anigana todoba iyo labaatankii aa imaanay marka barnaamijka waxay leeyihiin qaxootiga waa ma qaabilayn ay nagu yidhaahdeen markaan imaanayba habeenka ugu horreysaan soo tegnay qaxootiga lama qaabilayo maxaan ku yidhahdaa marka meel ay nagu xareeyeen maxay dhaheen baasbooradiina manila qaabili kara nagu dhaheen marka adiga haddeer ugu badnaan adiga wiik ayaan joognaa ma fahantay marka eeraboodkaad iska dhex joogtaan yaa idiin maqan wallahi wax noo maqan ma laha laakiin aniga uun nin oo jaaliyadda ah oo ma hadla dhahayo ayaga asiga ayaa noo doodo oo waxyaabo badan mar walba naga caawiyo laakiin aniga una rajo ku noola iska noqoni ma fahamtay cabdiraxmaan daahir oo ka mid a muhaajiriinta dadka aadka ugu da'da yar ayaa qabo in cabsi xooggani ay ka qabaan in dib loogu celiyo meelihii ay ka yimaadeen ayada oo sidoo kaleetana qarashaad xooggan ay ka soo baxeen rafaadna ay soo mareen intii aysa soo gaarin gudaha waddanka baraaziil hadda beriya aygu sagaal ee sideed beriya joogaa elaboorka haddaa kaaga waramo elaboorka dhumeel dhulan seexdaa oo ii yaalo halgo ma haysti waxaas ku hubto dhulkaas ka seexdaa cuntada haddaa kaaga waramo saddex waqtiana siiyaan laba aruurtiina waxaan siiyaan laba rooti iyo nuskoob oo kafee ah qadina waxay noo siiyaan beriis iyo digirtaas oo mida kale ana waxaa qabaa alsas mina gaasa qabaa waynay dhibtaa labada waqtiba cashi iyo qada intaasay noo dhigaan waa gartay waa gartay marka rajadaada haatan maxay tahay maxayna ahayd ujeedadaada marka hore baraaziil aa u imaaday ujeedadeeda waxay ahayd inaa qaxootinimo iska dhiibo oo xaggaas iyo dhulka maraykanka uu sii safro kulley horta cabsidaa qaba waxaa waaye inii laga reebay dadkaa la socday aanan ogeyn xaqiiqada dhabta oo lagaga reebay waxaan dhibsanayana waxaa waaye meeshan qabow waaye dhulaan seexdaa wax daryeel fiicanna ma haysti anaan ugu yar dadkana meesha la joogna waa dad ajaanib soomaalina ku jirin wax alala wax ila joogo oo aniga dadka ila joogo dhanna iga wadeen si lamid ah sidaasi anis ayaa isna ii sheegay in baasaboorkii laga qaatay islamarkaasina ay ka cabsi qabaan in go-aanka ugu dambeeya uu noqdo in loo diido magangelyada maadaama sharciyada ay ku safrayaan soomaali uusan ka mid ahayn baasaboorkiisa wallahi rajadeena un mar walba aniga un waxaa noola sheegaa waa deportation aan lagu samaynaa marnalba waxaana leeyahay baasporadiina waa nila siinaa dib aa u laabanaysiin marna waxaana leeyahay iska suga marka meel rajadeena un ma naqaano waxaan samayna sababto ah safaarad somalilan kuma taalo hal nin oo jaaliyadaasuna noogu weyn oo mar walbana soo waco xaaladeen naga warqabo oo mahad la yidhaahdo oo brazil joogo ninkaas una noo oo ordo un dowladda un mar walba naga caawiyo baasaboorro aan soomaali ahayn miyaad ku timaadeen meesha ha baasboorro aan soomaali ahayn aan ku imaanay maxaad wadata adiga baasboor kenyaan marka hadda maxay ta ujeeddadaada inaad noqotid haddii dib la idiin celiyo mase inaad meesha joogtid markii horese maxaad rabtay ina intay u gudbi lahayd anigu inaan brazil inaan u imaado inaan qaxooti oo macnaha magangelyadoon inaan noqdo oo brazil aan joogaan rabi hadda marka maxaa kuu qorshaysan maadaama lagu hakiyey wallahi kulley aniga hadeer ma naqaano kulley dad oo safar dheer soo galaan nahay qarash naga soo baxay marka haddii la yidhaahdo waa nila celina marka waa aadayn ugu culus tahay haddaba maxay tahay jaaliyadda soomaalida ee halkaasi ku dhaqan waxa ay ka caawin karto dhallinyaradan yaryarka ah ee nolol doonka ah waxa aan weydiiyey su-aashaasi mahad weheliye raan mar kale mar walba annaga waxa rajadeenu waxay tahay dhalinyarada soomaaliyeed ee garoomada brazil soo gaaraya ee magangelyo raadiska ah ee mar walba waxay tahay rajadeenu inay helaan xuquuqdooda qaxootinimo taas ay uga duwan yihiin dadka kale ee ka kala imaanaya caalamka dad waxaa jira wadamadooda ay dowladda ka jirto nabadi ka jirto laakiin dhalinyarada soomaaliyeed ee u badan ee inta wadankii kasoo carareen amni darrowga soo carareen meelihii ay u carareen sida south africa oo kale amni aan ku helin nabad aan ku helin oo iyagii lagu waxyeelaynaya kasoo cararay mar walba annaga rajadeenu waxay tahay inay xuquuqdooda helaan oo ayaga prioritiga la siiyo haddii dad la celinaana la celiyo kuwa kale oo wadamada nabadda ha ka imaaday annaga ujeedkeenu waa taas waana midaas aan dowladda wasaaradda cadaaladda iyo laamaha socdaalka brazil aan u gudbinay oo ah in soomaalida la siiyo xuquuqda qaxooti haddii jirta ayaga laga bilaabo adinkoo ayaa dadkiina u gudbinaya jaaliyadda soomaalida halkaasi maxaa waa jaaliyadda soomaaliyeed mahad waxa uu ku doodayaa in dhallinyarada soomaalida ay ka rajo fiican yihiin dadka kaleeta ee socda halkaasi oo ka imaanaya dalal dhisan oo leh dowlado adag sida kuwa ka imaanaya waddamada shiinaha uu ka mid yahay iyo kuwa kaleeta ku yaalla qaaradda asia in dadka soomaaliyeed iyo ajaanibta kale aan isku miisaan la saarin oo xuquuqdooda soomaalida gooni loo saaro sidaas lamidaana ayagu waxay naga hor keeneen dadka soomaaliyeed inay jiraan kooxo argagixiso ah oo kusoo dhex dhuuman karo qaarkood eeraboorada ay ku qabtaan halistaasuna ay jirto aysan fududaysan karin marna walba dowladda brazil ay il gaara ku eegeyso kooxaha soomaaliya kasoo cararaya waxa ay yihiin inay maaragtay dib u eegis ku samaynayso sida kooxaha oo ka dagaalama wadanka oo kale gangiska oo kale ay leeyihiin annagu xilligan kadib awooddanba uma hayno inaan dhibaato isu soo jeedin dadka tahriibayaasha ah ee waddooyinkaasi adag ee khatarta le soo maraya una soo safraya dalkan maraykanka ayaa marka halkan ay yimaadaan ugu dambayntii inay sharci ka helaan qaarkood ay ku adkaataa inkastoo dhallinyarada ugu badan ee soomaaliya ka yimaada intooda badan xaqiijiyana in xaalado dhibtoon ay kala soo kulmeen waddankooda sharciyada ay helaan haddana waxay ku qaadataa dhaqaale aad u fara badan iyo wakhti waddada iyo dhaqaalaha uga baxayana waa mid halis leh oo ay soo gelayaan gudaha dalka maraykanka waxaa dhowaanahanba qayladhaan ba-an ay ka taagan tahay dadka soo galootiga ah ee faraha badan ee waddankan ku soo qulqulaya soomaaliduna ay ka mid tahay inkastoo tirada soomaalidu ay aad u yaraanayso marka loo eego qowmiyadaha kale adduunka ka imaanayo guud ahaanna barnaamijkii bandhigga v o e da toddobaadkan waa naga intaa waa sahre cabdi axmed oo idinle intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonno sidaasi iyo nabadgelyo